بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo socdaal ku maraya waddamo ka tirsan qaaradda aasiya goobjoogna ka noqday soddon sanno kadib heshiis lagu soo gebagabaynayay dagaalka u dhexeeya dowladaha kamboodiya iyo tailan afartan iyo laba milyan oo amerikaan ah oo halis ugu jira gaajo sababa la xidhiira xiritaanka trump uu ku sameeyey mid ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn maraykanka ee bixin jiray cunooyinka maraykanka oo yukrain kala hadlaya isticmaalka sawaariikhdiisa ridada dheer ee gaari kara cumqiga ruushka iyo khubaro raashiyaan ah oo ka digaya in moscow ay adeegsan karto hubka waxbaabi'iya ee nukliyeerka dowladda maali oo go'doon xooggan kala kulmaysa mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin xilli ay weysay dhammaan shixnadihii kaga imaan jiray dowladaha reer galbeedka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku began tahay afarta bisha jamaadul uula sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa socdaal ku maraya qaar ka mid ah waddamada dhaca aasiya isagoo habeennimadii xalay ka degay magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar halkaas oo shidaal lagu siinayay diyaaraddiisa isla daqiiqadaas ayuuna diyaaradda madaxtooyada maraykanka kula kulmay hogaamiyaha dowladda qatar tamiim bin moxamed al thani trump iyo tamiim ayaa sheegay inay ka wada hadleen heshiiskii laga dhaqangeliyey magaalada khaza iyo sidoo kale damaanadda washington ee ah in yuhuuddu aysan mar kale dagaalka dib u bilaabi doonin saacada uu halkaasi ku sugnaa kadib ayuuna u ambabaxay waddanka maleesiya oo ahayd ujeeddada booqashadiisa trump ayaa halkaasi kaga qaybgalay heshiis lagu soo gebagabaynayay soddon sano kadib colaadda u dhexaysa waddamada tailan iyo kambodiya isagoo dhacdadaasi ku tilmaamay mid muhiim u ah shacabka reer aasiya waxa uuna ku faanay trump inuu joojin doono dagaallo badan oo dunida ka socda islamarkaana uu badbaadiyey malaayiin ka mid ah nolosha labada dal inta uu ku sugnaa kulalambur ayuu sidoo kale wuxuu kulan la yeeshay boqorka maleesiya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaas isagoo dhanka kala saxiixay heshiis uu la galay dowladda kambodiya oo dhigayay in maraykanka iyo kambodiya ay iswadaarsadaan ganacsi xogan dhanka kalena waxa uu saxiixay heshiis maraykanka uu ku qaadanayo macdanta tailan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu gaaro waddamo ay ka mid yihiin jabaan iyo sidoo kale kuuriyada koonfureed iyadoo afhayeen u hadashay aqalka cad dhanka kale ay sheegtay in sidoo kale donald trump inta uu ku sugan yahay maleesiya uu la kulmi doono madaxweynaha waddanka baraaziil donald trump ayaa mar uu warbaahinta la hadlayay wuxuu dhankiisa sheegay in inta uu ku guda jiro booqashada uu ku tegayo waddamo ka mid ah qaaradda aasiya uu tamaninayo inuu la kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها دوما لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نور waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada ayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsan tahay suhayb waxaan xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa shiinaha oo gacanta ku dhigay boqolkiiba toddobaatan macdanta naadirka ah ee dunida laga helo tallaabo dhabarjab ku ah maraykanka iyo inta kale ee reer yurub warbixinuu daabacay wargeeska new york times ayaa lagu sheegay in maraykanka waqti xaadirkan uu ku baraarugay in shiinuhu uu gacanta ku dhigay boqolkiiba toddobaatan macdanta naadirka ah ee dunida laga helo oo ay ku jiraan kuwo muhiim ah oo lagu sameeyo tiknolojiyadda casriga ah sida baabuurta korontada ku shaqaysa aaladaha garaadka macmalka ah ee loo adeegsado saaxooyinka dagaalka iyo qalabka caafimaad ee horumarsan sidaa darteed ayay saxiifaddu tiri xukuumadda washington waxay hadda qaaday olole ay sheegtay inay ku xakameynayso siyaasadda ay beijing u adeegsatay in gacanta ay ku dhigto guud ahaan macdantii muhiimka ahayd sidoo kale waxa uu maraykanku sheegayaa in uu doonayo in wakhti xaadirkan uu xakameeyo si guud ahaaneed awoodda dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee shiinaha uu ku yeelanayo marba marka ka dambaysa kuwa loo yaqaano dalalka soo koraya mid ka mid ah wariyaasha warbixintan qoray qaybna ka ah wargeeska new york times ayaa iftiimiyey in maamulka trump istaraatiijiyadda wakhti xaadirkan uu adeegsanaya ay u muuqato mid adag oo lagu doonayo in lagu jibiyo dhammaan xuduudaha beijing marka laga hadlayo suuqyada istaraatiijiga ah balse darafta kale sida la aaminsan yahay taasi ayaanan u muuqan mid maamulka trump u hirgeli doonta maadaama nidaamka shin jinbin wixiisu ay lugafidsi dhaafeen oo uu ku xididaystay afrika iyo dhulalka kale ee laga helo kheyraadka rabbaaniga ah sidoo kale waxaa warbixinta lagu caddeynayaa in shiinuhu uu macdantan muhiimka ah ee uu ka soo daabasho dunida daafaheeda uu u adeegsanayo hub muhiim ah oo uu isku difaacayo beijing ayaana mararka qaar joojisa dhoofinta macdanada muhiimka ah ee la geeya dalka maraykanka kuwaasoo loo adeegsado tiknolojiyadda casriga ah waxaana xusid mudan in bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay ay beijing joojisay dhoofinta qaar ka mid ah macdanada muhiimka ah si ay uga jawaabto waqti xaadirkaas xayiraado uga yimid dhanka maraykanka balse markii xafiiska uu yimid donald trump ayuu ku hanjabay in canshuur boqolkiiba boqol ah uu saari doono shiinaha haddii uusan dib uga laaban tallaabadaasi qodobkan oo muujinaya sida shiinaha uu macdanta uga soo daabusho daafaha dunida si gaar ahaaneed afrika iyo eshiya uu ugu adeegsanayo hub uu ka cadaadiyo maraykanka marka uu kala kulmo tallaabooyin uusan ku qancin gunaanadkii warbixintan waxay muujinaysaa in washington waqti xaadirkan ay doonayso in ay bilowdo geedisocod ay ku doonaysa inay ku hesho madax bannaani dhammaystiran marka laga hadlayo helitaanka macdanada qaybahooda kala duwan maadaama boqolkiiba toddobaatan macdanta dunida ugu muhiimsan hadda gacanta ay ku hayso xukuumadda beijing wax ka badan afartan milyan oo ameerikaan ah oo halis ugu jira gaajo sababo la xiriira xiritaanka trump uu ku sameeyey mid ka mid ah hay-adihii ugu waaweynaa maraykanka ee bixin jiray cunooyinka lacag la-aanta ah wargeeska the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu ku sheegaya in ka badan afartan milyan oo ameerikaan ah in waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin xaalad khatar nololeed ah kadib markii uu donald trump ku dhawaaqay in gebi ahaanba la joojiyey lacagihii lagu maalgelin jiray mid ka mid ah barnaamijyada cuntada ee ka howlgala gudaha dalka maraykanka kaasoo loo soo gaabiyo snab waxay saxiifaddu tiri ilaa afartan iyo laba milyan oo ameerikaan ah ayaa wajahaya halis gaajo ah kadib xeritaankii ay dowladda ku samaysay iyo hakadkii ku yimid barnaamijka cuntada ee snab warbixintan ayaa tilmaamaysa in haddii maraykanka uusan dib u furin barnaamijkan islamarkaana aanan la helin maalgelin cusub marka la gaaro kowda bisha soo aadan ee nofembar ay malaayiin qoys oo dakhligoodu hooseeya islamarkaana ameerikaan ah ay wajihi doonaan xaalada halisa joel barg waa agaasimaha hay-adda american free of hanger saxiifadda iyadoo soo xiganaysa ayuu sheegay in haddii xaaladan lagu sii socdo maraykanka uu geli doono musiibo gaajo oo ka weyn midii lala kulmay sannadkii kun sagaal boqol iyo soddomeeyadii si kastaba ha noqotee waxay majaladu leedahay muranka siyaasadeed ee u dhexeeya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta ayaa sababay in maalgelinta barnaamijkan la hakiyo waxay jamhuuriyiinta oo uu trump uga horeeya ku eedeynayaan dimuqraadiyiinta in iyagu ay mas-uul ka yihiin hakadka ku yimid barnaamijka cuntada ee snab halka dimuqraadiguna ay sheegeen in maamulkii iyaga ka horreeyey uu jaray lacag gaaraysa ilaa boqol iyo siddeetan iyo toddoba bilyan oo dollar oo lagu maalgelin jiray barnaamijkan xaaladan isku tuurtuurka ah ayaa sababi doonta sida muuqata warbixintuna ay xusayso in xaalad dhimasho iyo macluul isugu jirta ay geli doonaan ilaa labiyo afartan milyan oo amerikan ah saadaalin lagu sameeyey jawaabta laga filan kara ruushka haddii maraykanka uu ukrain siiyo gantaalada gaari kara gudaha moscow ee uu zelenski sida aadka ah u doonayo iyo qabiir milatari oo arrimo badan dhiraandhiriyey wargeeska gaazita ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in qabiir milatari oo raashiyaan ah uu si aad ah u faaqiday su-aasha ah maxay tahay jawaabta laga filan kara moscow haddii maraykanka ukrain uu ku wareejiyo islamarkaana ay adeegsato gantaalada awooda inay gaaraan cumqiga caasimadda moscow ee magacoodu uu yahay homahawk waxa uu qabiirkan milatari jawaabtiisa inta uusan faahfaahinta u gudagelin uga horeyntii yidhi waxay jawaabta moscow noqon doontaa mid adag taasina horey waxa uu ga dhawaajiyey valadimir putin waxa uu markan u gudagelayaa in falanqeen uu ku sameeyo jawaabtiisa iyo saddex filasho oo laga qabo in ay noqon karto jawaabta uu kremlinka ka bixin doono haddii ukrain ay mar adeegsato gantaaladan waxa uu yidhi waxay noqon doontaa sida la filaya jawaabta ruushka ka timaada mid si degdegsiima ay ku laran tahay ku dhacda oo ka iman karta ilaa saddex jiho waana dhulka badda iyo cirka waxa uu qabiirkan sheegayaa in saddex jawaab la filayo in moscow ay ka bixin doonto haddii kiyef ay adeegsato gantaalada homahawk waa midda koowaadee ayuu yidhi weerar la qaadi doono xilli habeen ah howlgal hubaysan oo loo isticmaali doono gantaalo laga tuuro diyaaradaha iyo kuwo kale oo laga soo gana gunta hoose ee badda ayaa lagu beegsan doonaa warshadaha iyo xarumaha soo saarka hubka ee ukrain ee ku yaala dalalka nato waxauna ruushka howlgalkan qaadi doonaa isagoo adeegsanaya diyaaradaha istaraatiijiga ah iyo qalab kale oo milatari oo casri ah ayuu yidhi qabiirkan milatari marka uu ka hadlayey jawaabta koowaad ee la filaya in ruushka uu ka bixin doono haddii mar maraykanka uu u ogolaado adeegsiga gantaalada homahawk jawaabta labaad ee ruushka ka soo bixi karta ayuu qabiirkan milatari ku sheegay in ay noqon doonto in moscow ay samayso dhowlatus milatari weliba in ay riddo mid ka mid ah qumbaladaheeda nuyukliyerka iyadoona ku qarxin doonto meel lama degaan ah si ayuu yidhi uu u tuso digniin cad dalalka nato ee mar weliba garab taagan dowladda ukrain haddii labadaasi jawaabood aysan dhicin ayuu qabiirka milatari waxa uu yidhi jawaabta saddexaad ee ugu dambaysa ee la filanaya waxay noqon kartaa weerar loo adeegsado qaar ka mid ah madaxyada nuyukliyerka ee lagu xidho gantaalada jara xawaaraha sare kuwaasoo lagu beegsan doono gudaha dalka ukrain si gaar ahaaneed xarumaha maamul ee ay ku shaqayso xukuumadda kiyef waxaana sidoo kale la burburin karaa ayaa la yidhi xarumaha kaabayaasha muhiimka ah sida biyo-xireennada dinabro jidadka iyo buundooyinka muhiimka ah marxaladan ruushka uu ku adeegsan doono qaar ka mid ah gantaalada lagu xiro madaxda nuyukliyerka inaysan noqon doonin mid sahlan qeybaha dambe ee xubinta ayaynu isla soo gaarnay ee aan markan malacsanno warbixin ka hadlaysa xukuumadda riddada ah ee maali oo goodoon xoogan kala kulmaysa mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin xilli la jaray inta badan shixnadihii muhiimka ahaa ee murtadiintan u imaan jiray iyo ruushka oo isku dayaya qaadista tallaabooyin hor leh warbixinuu daabacay wargeeska asharqul awsad ayaa lagu sheegay in murtadiinta ku sugan dalka maali ay wajahayaan xaalad go-doon ah oo uga imaanaysa dhanka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta dhulka saaxilka iyo saxraha afrika waxay mujaahidiintu jareen inta badan shixnadihii murtadiintan uga soo degi jiray garoommada muhiimka ah oo uu ugu horeeya kan ku yaala caasimadda bamako dowladda ruushka oo dhowr jeer oo hore murtasaqadeeda fagner saxraha galbeedka afrika loogu dhigay duruus qaraar ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay dalka maali u soo dirtay agaasimaha mid ka mid ah hay-adaheeda qaaradda afrika waxuuna murtadiinta maali u sheegay in dhowaan ay soo gaari doonto shixnaday isugu jira shidaal iyo haruur ama mesego si aan idiin caawinno oo aan idinkaga saarna ayuu yidhi dhibaatada aad la kulmaysaan balse tallaabadan ayaanan u muuqan mid u hirgeli doonta dowladda ruushka maadaama mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay howlgallo qorsheysan la hortaagan yihiin gaalada dalka kusoo duushay iyo murtadiinta kabaqaadka u ahba guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad ee taxanaha riddatun walaa abaabakrin laha diinka bax aan loo haynin dowladdii abibakar
ترانيم وألحان عجاب عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر tan iyo hanaqaadkii islaamka saldhigashadiisa ilaa uu ka noqday dowlad leh tir adag oo gundheer waxay fitantu iyo mixantu ahaayeen kuwo isdaba guuraya oo hadba dhinac ka soo gala mujtamaca muslimka ah ayna kaga soo kabtaan muddo kooban balse waxaa jirta daahiro halis marle arag ah oo curyaamisay kobiciisa iyo cududiisa waana tan riddada amba diinka baxa taas oo horay loogu keediyey safaxaadka taariikhda kolkaas oo uu allaah ummaddan u soo saaray hoggaan hal adeeg ku suntan oo leh casiimo sida buuraha oo kale iyo iimaan gundheer kuna badbaadiyey diinkiisa iyo dadkiisa
الأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب kadib geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay markii ugu horaysay ummaddu ku soo baraarugtay daahiradan ugubka ah markaas oo shayddaanka iyo atbaacdiisa ay moodeen inuu dhammaaday casrigii islaamka lana soo gaaray wakhtigii la wiqi lahaa waxaana islaamka dib kaga laabtay oo ridoobay qabaa'ilo fara badan oo carbeed kuwaas oo gebi ahaanba kala dhantaalay midnimadii ummadda kana xuubsiibtay dowladdii uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhidbada u taagay iyo waxyigii lala soo saaray in kasta oo ay ahayd musiibo gelgishay muslimiinta haddana wuxuu allaah ku dabarajaray kuna suuliyey gacanta mid ka mid ah cudammadeeda waa khaliifkii koowaad ee islaamka iyo waayeelkii muslimiinta sayidina abuubakar sadiiq allaha ka raali noqdee kaas oo dib u soo celiyey midnimadii ummadda diinkana dib ugu soo celiyey kuwii ka ridoobay markaas oo ay dib u kabatay dowladdii islaamiga ahayd allaahna uu sababtiisa kaga badbaadiyey aafo iyo diinkabax saamayn ku yeelan lahayd jiilasha soo socota
حنانيكم فقد لاحت نوايا أخلوا الذل قد كشف النقاب تسلى الكفر في هتك العذارى
quruun dheer kadib wuxuu waayuhu socdo ayaamuhuna isguraan waa tan daahiradaas oo dib u soo noqotay weliba iyadoo ka xun kana daran sidii hore aamusan una faafaysa sida dabka oo kale gashay guryihii muslimiinta ka gudubtay qaarada iyo waddammo herjiilkeeda ay ku daraasayaan iskuullada iyo jaamacadaha waana waaqac xanuun badan oo beddelay dhinac kasta oo ka mid ah jawaanibta nolosha ee muslimiinta haddii ay ahaan lahayd akhlaaqdooda habdhaqankooda waxbarashadooda iyo wixii la mid ah waase riddadii oo dib u soo noqotay balse nasiib xumo aan markaan abuubakar loo haynin
musiibada maanta jirtaa waxa weeyaan casrigan aynu nool lahay waxa weeyaan riddadiibaa waxay noqotay wax la qabatimo oo dadkii aanay u kala soocnayn qowlkii iyo ficilkii iyo ictiqaadaadkii intiiba intoo lala jahro ayaa la faafinaya oo mabaadil laga dhigay usuul laga dhigaya qawaacid laga dhigay bal axsaab iyo jamaacad lagu asisay waana masaa'idka casrigan maanta aan joogno culimmada mufakiriinta iyo ducaadda ee casrigan abuxasan annadawi risaalo yar ayuu qoray oo ciwaan uga dhigay riddatun walaa abaabakr yani casrigan isagoo suuraynaya inay ridda jirto weliba ridda jaamixa laakiin abuubakarkii ummadda kusoo dabaali lahaa islaamnimadooda inaanu oolin
سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسال haddii allah raalli uu ka noqdo waxaan taxanahan ku faaqidi doonnaa dinkabaxa xargaha goostay ee maanta la nooshahay ummadda muslimka ah iyo sida jaahiliyada casriga ah ay u rogtay ummadda heer riddadu ay noqotay mid caadi ah mafaahiimtu isku dhex yaaceen kan gaaloobay uu si aamin ah noogu dhex nool yahay cadowgu uu noqday saaxiib saaxiibkuna uu noqday cadow ummaddiina riddada ay u aragto horumar iyo caado kadib markii cuquusheeda la beddelay
إليكم والأسى والحزن ماثل ماثل على الأطلال وكتست الشعاب si aan wax badan uga ogaanno mawduucan waa inaan marka hore dib ugu noqonnaa taariikhda oona siinaysa duruus iyo cibar ahna wehelka jiilka nool markaasi haddaba sidee ayay ku bilaabatay daahirada riddada maxaa u sabab ahaa wadiiqa nooce ah ayay hoggaankii dowladdii islaamiga ahayd u mareen xalinteeda waxaa ugu horayn su'aalahaas inooga jawaabaya sheekh xasan takar xafidahullah ilaahay rasuulkiisa markii ilaahay oofsaday carabtii aqlabkoodii waa ay ridoobeen reer baadiyaha ahaa ama acraabta ahaa ilaahina subxaana wa tacaala reer baadiyaha waa uu tilmaamay markii horeba aayaadkiisa bayinaadka ah alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih ayaa ilaahay yidhi kuwa reer baadiyaha ah waa kuwa ugu badan gaalnimada iyo munaafiqnimada waana kuwa ugu dhow inaysan ogaanin xuduudda iyo sharciga ilaahay ku soo dejiyey rasuulkiisa sala allahu caleyhi wasalam waxay maleeyeen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam haddiiba la oofsaday in ay iska tasarufi karaan qaarkood waxay islaamnimadii waa ka ridoobeenba oo waxay yidhaahdeen mar hadduu nebi moxamed uu ilaahay oofsaday khalaas dimtaani waa baaba'day marka ayagoo shaydaankii raalli gelinaya ayay isla markiiba ay ridoobeen waaba gaaloobeenba kulliyan islaamka ka tageen qayb ka mid a qaybna waxay diideen haddii alla kuu idmay sakada oo waxay yidhahdeen anagu salaaddii waa laa ilaaha ila allah waa aaminsannahay muxamedun rasuulullah salaadana waa tukanaynaa walaakiin sakada maanu ogolin laakiin isla markiiba wuxuu qaatay go'aan adag amiiruulmu'miniin radia allahu tacaala canhu abuubakar sidiiq ayunqasu diinu wa ana xay diinta miyaa la nusqaaminaya anoo nool laa wallaahi rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidii uu diintan uga tegey wax ka duwan qofkii la yimaada oo nusqaan kaga dhiga diinta allah waan la dagaalamayaa buu yidhi marka kuwii sakada diiday ee uu la dagaalamayey markiiba asxaabta qaybo ka mida ayaa sida cumar ibnukhadaab iyo rag kaleba waxay yidhaahdeen dad laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah odhanaya miyaad laynaysaa abuubakarow haa buu yidhi wallaahi buu yidhi ciqaal ay xadhig ay rasuulka wakhtigiisii saka ku bixin jireen oy sii dhiibi jireen haddii ay diidaan waa la dagaalamaya sidii rasuulka wakhtigiisu ahaa waa inu arrintu haataa marka abubakar sidiiqa labiiyo toban calan ama labiiyo toban guuto ayuu durbadiiba isku dubariday marka gutooyinkaas oo dhan oo muslimiinta waxaa madax u ahaa oo madax uga dhigay khaalid binulwaliid waa lala dagaalamay lagana tirtiray wax riddad carabta isla markaasna murtad innaba loo adkaysan mayo low maalintaas aan lala dagaalameen qof kastoo ridooba faraha laga qaadi lahaa laakiin murtadku yacni ma'aalkiisiyo meeshu ku dambaynaya waa in la dilo saa weeyaan walidaalika sidaas sababta ay u ridoobeen waxay ahayd in ay maleeyeen diintaani inay u dhammaatay mar haddii rasuulullahi ilaahay oofsaday saasay u maleeyeen qaybna waxay maleeyeen in xoolihii zakada iyo laga tanaasulayo oan la qaadaynin nebi maxamed baa qaadi jiray annaga maxaan ma garanaysaa nebi maxamedna waa ilaahay waa oofsaday idinku maxaad naga rabtaan sheeko caynkaasi keeneen laga yeeli maayo markaa allah ha ka raali noqdee khaliifkii muslimiinta abuubakar ayaa lahaa aragti dheer oo diineed oo ah natiijada ka dhalatay tarbiyadii uu nebigu sala allahu calayhi wasallam ku bixiyey diyaarinta hoggaan suuban isagoo go'aan sal adag kaga gudbay shubahaadkii ku xidhnaa meel adagna ka istaagay cid kasta oo kala saartay salaadda iyo sakada in qaar ka mid a qabaa'iladii carabeed ay iska diidaan inay bixiyaan sakada ayaa ahayd duminta tiir ka mid a tiirarka uu islaamku ku taagan yahay waana rugni adag sidaa darteedna islaamku uu yahay mid koobaya dhammaan dhinacyada nolosha cibaado iyo siyaasi ahaan intaba sakaduna ay tahay cibaado maamulkeeda iyo ururinteeda uu allah dul saaray xaakimka dowladda islaamiga لما فيما بعد رجع جيش أسامة وأراح قليلا بدأت حركة مواجهة المرتدين دلوقتي السؤال قبل ما نتكلم في حركة مواجهة المرتدين نفسها إيه السؤال kadib markii uu soo laabtay ciidankii usaama oo waxyar nastay waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyadii looga hortegayay riddada marka inta aan ka hadlin qaabkii loo wajahay riddada waxaa jirta su-aal miyay noqonaysaa in dadkaasi si xoogaha diinta loogu qasbay maya sababtoo ah kuwan waxay ahaayeen kuwa marka hore islaamka ku qancay kadibna ka ridoobay haddii aan soo dhoweeyo si uu u fahmo qofka xilliga nool kuwaasi waxay ahaayeen jamaaco taabacsan dowladdii islaamka kadibna isku dayey in ay ka hoos baxaan oo ay iyagu noqdaan dowlado gaar u taagan marka yay tahay dowladda aqbalaysa kooxaha gooni isutaagga ah dabcan waa maya ma jirto dowlad aqbalaysa mid waa taas tan labaad waxay tahay in ay ka baxeen islaamka qaarkood ayaa raacay kuwa sheegtay nebinimo halka kuwo kale ay diideen in ay bixiyaan sakada oo ah xaqa uu allah ku leeyahay maalka khaliifkana uu mas-uul ka yahay in uu dhaqan geliyo cibaadadaasi khaliifka iyo imaamka muslimiinta waxa laga doonaya ayaa ah in uu xifdiyo diinka iyo in uu ku maamulo dunida marka dagaaladii riddada waxa uu ujeedkiisu ahaa laba arrimood in la xifdiyo midnimada dowladda sida in laga hortago qabaa'ilada iyo manaadiqda goonigoosadka ah iyo in la xifdiyo diinka oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama nooga tagay iyada oo cad si uusan qofku u dhihin kan ayaan samaynayaa kanna waan ka tagayaa sidaa daraaddeedna diinka iyo siyaasadda marka laga hadlayo islaamka waa hal shay oo aan la kala geyn karin الدين والسياسة في الإسلام شيء واحد لا يمكن التفريق بينهما sidaa ayuu abuubakar ku badbaadiyey islaamka iyo dowladdiisa oo uu kaga takhallusay cid kasta oo kala saartay allah ha ka raali noqdee maxaa maanta abuubakar kaga baahi badan ummadda xilli islaamka lagu soo koobay cibaadaadka lana tuuray awooddii iyo xukunkii uu lahaa
نذوق المر تسقيه الصيام نذوق المر تسقيه الصيام فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى